mutafaadilan wamutaafiyan iyadoo markaa la isu leekaysiinayo ama loo kala dheeraysiinayo wixii ribixee loo shardinayo ayaa bannaan mutafaadilan isagoo markaa mutafaadila oo loo kala dheeraysiyo mutasawinayo isagoo waxaa loo shardiyayaa ay isleeg yihiin oo la yidhaha nis iyo nis baad leedihiin rub masalan rubuc iyo rubuc baad leedihin niskaa ayaa sii kala badhanaysaan anuguna nis baan leey idina nis baa leey niskaana sii kala badhanaysaan iyo iyadoo midna leeya thulus baad leedahay midna leey sudus baad leedahay masalan oo kale maxaa yeelay dee caqdigan ninka keliya laba ul caqdiyaya laba caqdi ayay ka dhigan tahay markan la kala badinayana waxaa lagama maarmaan ah in dee la caddeeyo ka wax badan in la caddeeyo ayaa lagama maarmaan ah waana waxay dhaheen marka mid walbana dee u yidhahda dhinacaaga u shaqee laakiin hadduu isku xidho ma banaana bay yidhaha culamada qaarkood oo u yidhahda midkiino midka kale oo wuxuu la ogyahay ina unbuu soo iibin karaa wuxuu sii iibin karaa gacaysloogti inuu isku xanibo taasi ma banaana bay dhahen wاlihnaani waaxidan waxaa kaloo banaan an yuqaalada lihnaani labadii nin ee xoolaha wada lahaa waaxidan caamilan waaxidan nin keliya inay iyaguna la galaan caqdiga aqraadka ayaa bannaan caqdi keliya ayunbuu noqonaya nin nin qura ayay caqdigii la geli karaan wاribxu bacda nasiibi اlcaamili baynahuma bixasabi اlmaali ribixina intii laga saaray nasiibkii ninka shaqaalihii uu lahaa baynahuma dhexdoodu noqonayaa bixasabi ilmaal kolba maalkoodu sida uu yahay qadarka maalkoodu yahay baana ku qaybsanayaan masalan maalkoodu saddex kun buu ahaayoo midna laba kun buu lahaa midna kun buu lahaa ninkii caamilka ahaana waxaa loo shardiyey nis marka masalan wixii faa'iidee soo baxaa lix baa loo qaybinayaa lix marka loo qaybiyo saddex oo nis ah waxaa qaadanaya ninkii shaqaale ahaa saddexdii soo hadhay kii labada kun lahaana labu qaadan oo hulus ah kii markaa lahaayen kunka lahaana wuxuu qaadan un midun buu qaadan wa idaa fasada alqiraadu qiraadkii markuu fasaado nafada tasarufu lcaamili caamilka tasarufkiisu waa fulaya wa ribxuna lilmaaliki buu u sugnaanaya wa calayhi waxaana maaliga guudkiisa ada lilcaamili ninka shaqaali u ku leeyay ujrata mithli camalihi camalkiisa oo kale mushqaayadeeda ilaa idaa qaala inuu yidhaahda mooye qaaratuka niyow caqdigaasaan kula galay wa jamiicu ribxi lii faa'iidoo dhanna anaa leh falaa shay'a lahu waxba male fila saxi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekho hadduu qiraadkii fasaado waxyaalahaan soo sheegnay ayaa fasaadiyey ninkiina waa shaqeeyo wixii waa wadwaday nafada tasaruful caamili horta ninkan caamilkaa tasarufkiisu waa fulaya wuxuu iibiyey siibuu ku soconaya wuxuu soo iibsadayna sidii buu ku soconayaa maxay le idan baa jiray ribaxa haddaba laga hela iyadoo wixii caqdigii sidaa u fasaaday ribaxa iyo faa'iidada la helo lilmaaliki ninkii maaliga ah abaa leh maxaa yeele isagaa milkigiisii ka timi haddii khasaara yimaadana isagaa iyo dushiisa tahay oo ninkii shaqaaloobay shaqaale ahaay waxaan ka shaqaynaya caqdigiina ka fasaadeen muxuu yeehanay wa calayhi maaliga waxaa lagu leeyay lilcaamili ninka caamilkii leeyahay ujrata mila camalihi ujratu mila mila mithli camalihi camalkiisaasoo kale mushqaayadiisa war ninkani bil buu shaqaynayay bishaa maxaa ninka shaqaale waxaa ka shaqeeye la siiya intaa sii baa la leeyahy xataa haddaanu ribixba jirin mushqaayadiisi buu yeelanayaa maxaa yeele waxay leeyiin ninkani dee wuu shaqeeyey isaga oo wixii loo magacaabay ama nis ama rubuc ama thuluth ama sudus wixii loo magacaabay isagoo rajaynaya waatanoo way fasahaadayoo wixii loo magacaabay meesha ka bax mar haddii wixii loo magacaabay meesha ka baxay isagana waa in camalkiisa loo soo celiyaa oo bishii uu shaqaynaya camalkeedii loo soo celiyaa camalkiina la soo celin kari maayo mar haddii shaqadiisii la soo celin kari waayey qiimihiisii ayaa waajibtay qiimihii shaqadiisuna ujradiisa ayay noqotay marka uu ujrata mithla camalihi yeelanayaa waa markaa laakiin hadduu yidhaahda bu ihi masalan ninka maaligaba markii horeba wuxuu ku yidhi warniyow maalkaasaan kuu dhiibe ku shaqee wa jamiicu ribxi lii mushqaayadana anigaa dhammaanteed iska wadalehe ku shaqeey buui ninka caamilkeena curi waa yahay meel un baa ilahay waxiga siina falaa shay'a lahu fila saxi asax haddaan qabanno waxba ma yeelanayo mar hadduu qiraadkiina fasaaday marka horebana aan ninkan waxba loo shardiyin wax alla wuxuu yeelanaya ma jiro leannu majaanan buu u shaqey bilaash buu ku shaqeeyey marka horeba hadafba iyo himilaba ma lahayn iyo wuxuu doonayeyba sidaa daraaddeed waxba ma yeelanayo wayatasarafu wuu tasarufaya wuu ku tagrifalaya alcaamilu ninkii shaqaala ahaa muxtaadan xaalkeeyo isagoo dadaalaya laa biqabnin dagniin ku iibin maayo ama qiima dhac walaa nasii'atin amaahna ku iibin maayo bilaa idnin ogolaansha la'aan walow waxaa u sugnaaday albaycu inuu iibiyo bicardin badeecad inuu ku iibiyo waa uu leeyahay oo waa u sugnaatay waxau sheekhu leeyahay ninkii caamilka ahaa ee xoolihii qiraadka loo dhiibay ee la yidhi xoolaha inoogu shaqee waa inuu xoolihii ku shaqeeyaa uu ku tasarufaa yuu sii iibiyaa yuu soo iibiyaa muxtaatan isagoo tasarufkiisa ku dadaalaya oo dadaal muujinaya iyo xadar iyo duli fara badan macnaa sidii ninka wakiilka ahiba u ahaa oo waxaa ku waajib noqonaya masalan hadduu wax iibinayo wax sii iibinayo inaanu shaygii mabiicda ahaa iska dhiibin isagoo aan lacagtii xaalad ahayd gacanta ku dhigin waa inaanu markaa ku tasarufin buu yidhi sheekhu biqabnin macnaha qiimo dhac faaxish ah hadduu wax soo iibsanayo ama wax sii iibinayo waa inaanu taa ku iibin ama ku soo iibsanin oo waxbuu sii iibinayo dee shayga qiimihiisii kala badh ama wax kala badhna ka sii hooseeya inuu siiyo lama ogola hadduu wax soo iibinayo maalkii qiraadka uu wax soo gelinayana waa inaanu masalan shayga qiimihiisii labanlaabkii iyo saddexlaabkii aanu ku soo iibinin laakiin waxooga yar masalan haddii uu markuu wax iibinayey dee kun iyo laba iyo masalan markuu dhowba dhowr boqol yahay oo kun shaygii waxba dhibaato male ama haddii kun iyo laba la saaro oo qiimihiisa intaasi ay dheeraato waa waxaa nus iyo thuluth iyo ku eg ee qof caqlile dee aanu ama aan badrheerhaynin aanu u dulqaadanaynin walana si amaahna ku iibin maayo bilaa idnin ogolaanshalaan labada midnaba iyadoon loo ogolaanin qabniga iyo amaahda midnaba iyadoon loo ogolaanin waa inaanu ku iibinin maxaa yeelay dee marka masalan kabni uu wax ku iibiyo ama shay uu soo iibsanayay lacagtii la siinayay mid ka badan uu siiyo ama shayguu iibinayay lacagtii la siinayay wax ka yar oo aada uga yar uu siiyo dhibaata ayaa ninkii maaligahaa ugu sugan markan amaahda uu shayga geliyeyna dee waxaa dhici karta in laba waayo oo taana uu dee raasamaalkii sidaa kaga luma ninkii maaliga ahaa haddii laakiin uu idno oo u ogolaado inuu arrimaha ku iibiyo iyadu way iska bannaan tahay liannahu isaga ayaa xaqlihii ah walahu lbaycu bicardin wuxuu yidhi waxaa kaloo u sugnaaduu leeyahay inuu ku iibiyo badeeco oo masalan lacagtiiya wixii uu hayay inuu badeeco ku iibiyo ayuu leeyahay ama isagoo badeecad hayo inuu badeecad kale kusii iibiyo kusii bedelo ayuu leeyahay maxaa yeelay dee ujeeddada yacni la doonayay waxay ahayd waa ribix ribixina dee halkaaba wuu geli karaa iyo faa'idadiiba walow waxaa u sugnaaday ninkii caamilka ahaa alraddu inuu ku celiyo shaygii bicaybin ceebtaasoo taqtadiihi ay keensanayso maslaxatun maslaxo dani fain iqtadad hadday keensato alimsaaka haysasho falaa miclniya filasaxi haddaan qabanno walilmaaliki waxaa u sugnaaday alraddu inuu celiyo ee fain ikhtalafaa hadday isku qabtaan cumila bilmaslaxati maslaxada ayaa lagu camal falayaa waxau sheekhu leeyahay waxa ninka caamilkaahi uu leeyahay marka uu masalan ka jaahli ka jaahilka yahay inuu ceeb masalan uu ka jaahil ahaa hadduu ku arka shaygii uu soo iibiyey inuu celiyaa buu leeyahay walahu اraddu bicaybin taqtadiihi maslaxa raddigaas oo ay keenayso maslaxa iyo dani oo macnaha celintan ayay maslaxadda iyo dantu ku jirtaa shaygan oo la iska celiyo haddii kaloon la iska celinin waa lagu khasaarayaa faa'iido laga heli maayo marka raddiga ayay celintan shayga iska celinaya maslaxa ku jirtaa mar hadday maslaxadii iyo dantii sidaa tahay walow maaligu haba yidhaahda aan iska haysanay inuu celiyaa buu leeyahay hele caamilku dee xaq buu maalka ku leeyahay raalli ahaanshaha maaligu markaa shaygii uu ka raalli noqday kama hor istaagi karo waxaynu idhi waa marka uu ka jaahil yahay haddiise isagoo og shaygii ceebaysana uu qiimihiisii ku soo iibiyo maslaxadiiyo danna uu arkayo inay ku jirto oo uu wax ka helayo caamiliye maaligtoona celin male markaa fain iqtadat hadday keento haddaba maslaxadii alimsaak haysasho shaygii muciibkaa in la haysto ayay danti ku jirtaa falaa falaa yarudduhu lcaamilu ninka caamilka ahi ma celinayo filasaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee mar haddii dantii iyo faa'iidadiiba ay haysashada ku jirto celintu maslaxaddaasay ka hor imanaysaa markaa celin maaye buu dhitaa taanigu wuxuu leeyahay wuu celinayaa walilmaaliki alraddu ninkii maaliga ahaa waxa uu leeyahay inuu celiyo masalan ninkii caamilka ahay waxoogayga u dhiibay lacagta ee uhi ku shaqee haddii uu arka shay ceebaysan uu soo iibiyey wuxuu leeyahay inuu celiyo u sugnaaday bal isaga ayaaba ka mudan liannahu waa maaliku lasl asalka isaga ayaa leh oo kaba mudan ninka caamilka ah fain ikhtalafaa bal hadday isku khilaafaan ninkii maaliga ahaa iyo ninka caamilkaa ayaa celintii iyo haysashadii isku khilaafay oo masalan ninka caamilkaa wuxuu leeyahay waynu haysanayna anaa shayganagoo ceeb kasta hal ahaadee faa'iido weyn baa ku jirta igana wuxuu leeyahy maya waxba kuma jiraan shayga cayn kale inaga celi oo khilaafkaasaa ka dhex dhacay cumila bilmaslaxati maslaxada ayuunbaa lagu camal falayaa maxaa yeele mid waliba xaq buu leeyahay oo markaa wax haddee arrinkoodii eegaya uun ama xaakimka ama ciddii ay arrinkooda u dhiibteen ayuunbaa eegaysa oo dabeedna sidii maslaxad iyo dantu ay ku jirto ayuunbaa lagu xukminaya walaa yucaamilu la mucaamaloon maayo almaalika ninka maaliga ah walaa yashtarii iibina maayo lilqiraadi qiraadka u iibin maayo beegtara wax ka badan min raasilmaali raasumaashi walaa man yactiqu mid ku xorobaya cala almaaliki maaliga guudkiisana u soo iibin maayo bigayri idnihi ogolaanshihiisa la-aantii wakadaa zawjuhu qofkaa lamaanihiisina waa kula mid u soo iibin maayo filasax haddaan qabano waxa uu sheekhu leeyahay ninkan caamilka shaqaynaya waa inaanu la mucaamalonin maaligii maalkii qiraadkee loo dhiibay waa inaanu isagii ka iibinin ama aanu ka sii iibsanin maxaa yeele taasi waxay keenaysaa dee maalkiisii maalkiisii ku iibinayo ayuubaa meeshii ka soo baxaya marka waa inaanu ninka caamilkii maaligii waa inaanu la mucaamalonin oonu wuxuu ka iibiyey waxna ka iibsanin waxay dhahay masalan haddii uu laba caamil leeyaho mid waliba gaar yahay midkood midka kale wax ma ka iibsan karaa markaa laba waje ayaa ku suganoo ka ugu saxiisani waxa weeyaan bay dhahay maya lianna waa maalkiisii oo maalkiisii lagu iibinayo walaa yastari lilqiraadi biaktara min ra'si ilmaal waxaa kaloo yihi sheekhu u iibin maayo qiraadkii wax ka badan raasumaashi iyo ribxiisi wax ka badan oo masalan haddii kun loo dhiibay oo la yidhi kaa ku shaqee de hadduu alaab laba kun joogto soo iibiyo kunka kalena ku soo amaado waxaan la ogolayn weeye maxaa yale ninkan maaligaahi dee mu odhan aniga ummaddayda mashquuliyo dayni saare wuxuuhi nintaasun inoo wadwad wixii ilaahay inaga s markaa inuu isagii sii kordhiy ma hadduu arrinkaa sameeyana intaa dheeraadkii uma dhacayso qiraadkii ma noqonayso oo isaga inoo sheegi doono kitaabku minhaaj laba xantaa la yidhi walaa man yactiqu cala almaaliki bigayri idnihi waxaa kaloon u soo iibinayn oo aan la ogolayn inuu soo iibiyo mid ku xoroobaya ninka maaliga ah bigayri idnihi idagiisa la-aantii mid ku xoroobaya midka ku xoroobaya waa maxay dee waa asalkiisii ama faraciisii le hadduu mulkiyo asalkiisii aabihii ama hooyadii ama ilmo u dhalay waa ku xoroobaye dee waa inaan u soo iibin markaa ama masalan miduu qirtay xorriyaddiisa nin addoonoo beri ayuu arkay uu nin u shaqaynayo markaasuu yihi ninkaas la iska addoonsanaya waa xor dee kaasoo kale waa inaan usoo iibin ilaa hadduu gacantiisa soo galo waa xoroobayaayo halkaasa dabeedna wixiisii ku kansal garoobayaani bigayri idnihi idankiisa la-aantii arrinkaasoo dhima markuu idankiisa la-aantii yahay maxaa yeelay ujeeddada qiraadkan looga jeedaa waa in faa'iido la helo kanna waa khasaare aynu sheegno bikayri idnihi culimmada qaarkood baa waxay u celiyeen suraaxda in walaa man yactiqu cala almaalikidaasuun bay u celiyeen culimada qaarna waa may waa u wada noqon kartaa dhammaanteed macal kuwa hore oo xataa hadduu u fasaxay taa hore u yidhahdo bal wixii kale ad inoogu heli karta bakhaarada iyo meelaha dadux inoogaga soo qaadi kartana bal kunkaa qaado inoogu wadwad hadduu yidhaahdo oo idan uu halkaa ka siiyo taa lafteedu way bannaan tahay waxaa kaloonu soo iibinaynin zawjuhu zawjkiisii sida yacni luqada afsaxa marka laga hadlayo zawj ninkana wuu noqdaa gabadhana wuu noqdaa marka baabulfaraa'id la joogo xagga dhaxalka marka la joogo ayuunbaa si aanay isku qaldamin zawja in la yidhaahda ay tahay gabadha markaa hadduu kan qiraa ninka caamilkaa lacagta u dhiibay uu nin yahayna dee waa inaanu islaantiisii oo addoona aanu usoo iibinin haddii markaas ay gabadhba tahayna odaygeedii oo addoonu waa inaanu usoo iibinin idan la-aan asa haddaan qaban maxaa yeele qofkii dee maaligaabaa ku dhibaato mudanayo dee nin iyo gabadh midkii doontaba ha ahaatee haddii masalan uu milki yimaado nikaaxi waa fasakmaya halkaasaa dhibaata ka soo gaadhaysa seba nikaax way inooga iman doontaa taanigu wuxuu leeya way iska bannaan tahay buu leeyay soo qowlkaasi walow facala haddaba hadduu sameeyo annaasu musalladun limaa nuhiya baa leey dadku wixii loo diiday unbaa lagu ibtileeyey waxa aynu sheegayna inuu diidnoo dhan buu sameeyey lam yaqac lilmaaliki maaliga u dhici maayo wayaqacu lilcaamili buu loo dhici in ishtaraa fi dimma hadduu dumadda kusoo iibsaday waxau sheekhu leeyahay ninkii caamilka ahaa ayaa wixii aynu u diidnay ayuu dhex galay waxaynu nidhi waxaa lagu dhibay raasumaalka wax ka badan intaasun wax ku soo iibibi laakiin wax ka badan haku amaah iyo waxa soo gelin mid markaa ku xoroobaya ha u soo iibinin kan markaa xoolaha le gabadhiisii ama ninkiisii ha u soo iibinin intii buu faraais kala galayoo waa soo iibiyey lam yaqac shirahaas iyo iibkaasi lilmaaliki maaligga u dhici maayo bacdamaba aanu isagu ogolaanin maaligga u dhici maayo si aanu ugu dhib mudanin wayaqacu lilcaamili caamilkii ayaanu u dhacaya ninka shaqaalaha unbaa yeelan in ishtiraa fi dimma hadduu dumad ahaan ku soo iibsado yihi ha layga iibiyo isaga ayuu markaas u dhacayaa haddii laakiin waxaanu nihi fidime hadduu ku soo iibiyey bicayni maal ilqiraad hadduu yihi iga iibiyo oo maalkan igaga iibiyo cayntii maalkii qiraadka ugu soo iibiyo kaasi ma ansaxayo hadduu dimadiisi ku soo iibiyo laakiin shardi uga dhigay lacagta qiraadka inuu ka siiyana waa sidaas bay yidhahdeen walaa yusaafiru bilmaali maalkii lama safrayo bilaa idnin idan la-aan walaa yunfiqu minhu calaa nafsihi nafdiisana kaga nafaqayn maayo xadiran nagaadiya wakadaa safarana waa kula mid fil adhari adhar haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu ninkii ha dadaala baynu nidhi markaa ninkii caamilka maalkii waa inaanu la safrin walow safarku haba iska gaabnaado waddadu ha iska aamin ahaato qarash badan iyuu jirine inuu la safro lama ogola bilaa idinin ogolaansha la-aan aanu maaligii ka helin maxaa yeele safarku dee waa iska khatartiisa ayuu leeyahay sidaa daraaddeed ayaa loogu diiday haddaanu idan iyo ogolaansha haysanin haddii masalan uu khilaafo oo wixii la safro oo dabeedna wax ku yimaadaan isagaa magdhabaya walaa yunfiqu minhu calaa nafsihi waxaa kaluu yihi sheekhu ka nafaqayn maayo nafdiisa xadaran marka uu nagaadiga la yahay ee meeshii la isugu dhiibay iyo bilaadkii la joogo naftiisa waa inaanu ka nafaqaynin kadaa safaran fil adari adar haddaan qabanana safarkiina waa la mid sida nagaadiga oo kale maxaa yeelay ninkani dee qayb buu ribixii ku faa'iidadii ku leeyahay wax kale ma mudanayo waxaa laga yaabaa haddii la yidhaha ribixana waa inaad intaa yeelataa waana inaad masaariiftana ka qaadataa ribixiba waxaa dhici karta inuu intaa noqdo naqashkiisii dabeedna ay noqoto inuu wada qaatay isagu ribixii waana inay dee wadaagaan baynu labada ninle waxaa dhici karta in qarashkiisi iyo faa'iidadii la yahay qarashkiisii uu farabato oo raasimaalkii uu kusoo muruxsado hadhow marka la xisaabiyo wixii ribix wixii faa'iido oo la helay iyo wuxuu ninkani qabay ay kala bataan taasina markaa caqdigii ayay ka hor imanaysaa xataa haddii loo shardiyo bay yidhaahdeen oo la yidhaahdo taana ka qaado wuu fasaadayaaba inay caqdigaasi waxyaalihii kale markaa xataa sadaqadii baanu ka bixinayn bay yidhahdeen walow jab yarna ha atee maxaa yidhi caqdigana ayaan keensanaynin taa taaniga isagaa dara ka hor jeeda yahay maye haddii uu socdaalo dee wixii markaa safarkaa ku kordhay safarkaa daraaddii wixii ku kordhay ee masalan gaadhiga noolkiisa iyo waxyaalahaasa ka bixiya buu leeyahay wayse yaroo masalan biyaa u kusii shubtay iyo waxaynkaas huf iyo kaba yar adagiyo hadduu ibriyaha la lugeynayo badood hadduu kaba yar adagiyo wuxu baahdo inaha ha ka isticmaalo laakiin wax kale iyuu ka isticmaala wa calayhi waxaa ninka caamilka guudkiisaaday ficlu maa shay samayntii yuctaadu caado loo leeyahay wadalika misaalka tayihawi marada duubideedii weeye wawasni اlkhafiifi iyo shayga khafiifka miisaankiisiiba weeye ka dahabinba weeye dahabkii iyo waa miskin adarkii udugiye lalamticati اthaqiilati alaabtii cusaydnee wanaxwuhu iyo wixii la mid ah wamaa shayga laa yalzamuhu aanay kuwaa laa yalzamuhu aanu ku waajibin lahu waxa usuna alistijaaru caleyhi inuu cid u kireeyaa buu leeyahay waxa u leeyahay sheekhu waxaa ninka caamilka guudkiisa ah wixii ficilkiisa caado loo leeyahay ninka caamilkii uu qabto inuu qabtaabaa guudkiisa ahaaday masalan dee maryaha duuduubkeedii iyo kala bixinteedii iyo galabtii laabideedii iyo alab yacani farsamooyinka noocaas ee tijaarada ku xidhan isagay guudkiisa tahay inuu sameeyo wadiifatu lcaamili altijaara wa tawaabicuha dan waxaa kusoo marnay iyo maradii markaas inuu fuudhiyo iyo inuu markaa meelaha xareeyo iyo waxaas wa wasni lkhafiif iyo wixii iska fududaay inuu miisaamo sida dahabkii iyo cadarkii iyo waxaa yar markaa inuu miisaamo isa wadaago waa guudkiisa maxaa yal curfigii ba arrintaa keenaya walamticatu thaqiila laakiin alaabta culus isaga miisaankeedu ma saarneen meelaha la geynayo waa in markaa shaqaale loo qabtaa wanaxwi iyo wixii kula mid ah wasankeeda wixii la mid ah masalan soo xamaalkeedii iyo haddii masalan meesha lagu xaraynayo iyo meesha la geynaya ay aada u kala durugsan yihiin dee tunka ku gur lo odhan maayo maxaa waxbaa loo qaadaa dee loo kireeya halkaa lagu geeya markaa wanaxwuhu lamtica thaqiila wanaxwi amticada thaqiila wixii la mida maaha wasankaa wixii la mida weeye wanaxw walaa wanaxw walaa naxw wax la mid ah wasankaa wax la mid ah isna guudkiisa ma ahaan oo ah dee marka xamaalida ayo waxaa wamaa laa yalzamuhu waana wixii aan waajib ku ahayn ninka caamilkaa ninkii w caamilkaa wixii aan waajib ku ahayn ee aan xagga curfaan isaga saarnayn inuu qabto waa sida alaabtaa culus miisaamideeda iyo aynu soo sheegnaye lahu listijaaru calayhi min maali lqiraad wuxuu leeyahay inuu cid u kireeyo oo dabeedna uu maalkii qiraadka ka bixiyo maxaa yeelay dee tijaaradii bay ka mid tahay iyo masaalixdeedii hadduu laakiin isagu naf ahaantiisa u sameeyo wax ujro a ma mudanayo hadduu isagu naf ahaantiisa taa u sameeyo wixii isaga falkiisa lagu leeyahay sidayn hore usoo tilmaanay wixii isaga falkiisa lagu leeyahay sida maryaha duuduubideeda iyo kala bixinteeda iyo waxaa isaga falkiisa lagu leeyahay hadduu intuu iska wahsado kursi iska qaato maryaha bal hadday ii kala bixbixi oo hadday isku kii celceliga uu yidhaahdo dabeedna halkaa mushqaayadu ku bixiyo maalka qaraadka noqon maysa waa min jaybihi leanna waxaan isaga ayay guudkiisa saarnay walaadaru adar waxa weeye ana alcaamila ninka shaqaalihi yamliku xisatahu qaybtiisa min aribxi uga qayba bilqismati buu ku mulkin laa biduhuuri muuqasho ku mulkin maayo waxau halkan sheekhuna leeyahay goorma ayuu ninkan caamilkaa shaqaynayaa qaybtiisa uu mulkiyaa marka laba qowl baa ku jiro wuxuu leeyahay adhar waxa weeye inuu ninkan caamilkii qaybta uu ribaxa ku leeyahay ee camalkiisan ku timi uu ku mulkinayo bilqisma qaybin marka la qaybiyo ee maalkii la xisaabiye raasimaal iyo ribix la kala saaro ee haddana ribixii loo qaybiyo sidee ay u lahaayeen bersentage ay kala lahaayeen labiduhur muuqasho hadduu dushaasuu ka qiyaasu ilah wallahi waxoogay baa halkaa ka soo boodayso dhowr boqoloo dollar baa ku jira dushaasun hadduu ka yar qiyaasto ayada kuma milkinayo maxaa yeele hadduu kaa ku milkiyo muuqashadaa waxoogay ay kolba muuqdeen hadduu ku milkiyo shariik buu noqonayaa caamil qiraad ma noqonayo nin wixii shariik kulaa buu noqonayaa haddii xataa markaa aynu leh shariik buu noqday dee wixii maalkaa ka halaagsamaa wuxuu noqonayaa labada maalba mid ka halaagsamay siaana maaha ee ribaxanaa ilaalinaya raasumaasha sanadkaasoo dhan ha iska rogrogoto ha iska labanlagdooto baa la leeyahayoo ribixaasaa marna alaabtiibaa wax laga yeraya marna khasaaraa imanaya markaa khasaaraha dambe yimi ribixii horaa lagu kabayaa haddiise markii horeba caddaankii lagu qaybsaday waxa dhacmaya markaa raasamaalkii baa hadhowta dhacmaya sidaa daraaddeed si aanu raasamaalkaasi u dhacmin ribixana wuxuu wiqaayo iyo dhowrid u yahay raasamaalka wuxuu ku mulkinayaa markaa waa qismada ee duhuurka ku mulkin maayo qowlka haanigiina laa biduhuridaa uu anfinayo weeyaano waa yamliku biduhuri muuqashada u muuqda ayuu ku mulkinaya buu leeyahy wa himaaru shajari geeddii midhaheedu iyo wanitaaju wixii ku dhashay iyo wa kasburaqiiqi addoonka shaqadiisa iyo walmahru meherga alxaasilatu min maalilqiraadi ka timi yafuuzu bihaa waxa ku guulaysan almaaliku waqiila waxa la maalu qiraadin weeye waxau sheekhu leeyahay masala ninkii caamilkaa ayaa dhir buu iibiyey markaa dhirtii baa midhaysatay nitaaj xooluu iibiyeyoo geel iyo ari midhan buu iibiyo intay ahaayeen hadduu konton ama boqol iibiye boqol kalaa ku dhashay wa kasbu raqiiq addoon buu markaa sooba iibiyo addoonka lafdiisaba mid shadaar ahoo meelaha ugaadhsanayo oo xaabaysanayo weeye walmahru meherkii weeye addoon bay ahaydoo meher bay yeelatay la kufsayaa yacani shubha loogu tegayaa midkay doontaba ha ahaatee meher baa halkaana ka soo booday waxa liyaaliyo waxaasoo dhan buu leeyahay ee alxaasilatu min maali lqiraad ee xasishay ee ka timi maalkii qiraadka maalkaa lagu shaqaynaya bay ka timi yafuuzu biha almaaliku taasi iyadu lama wadaagsanaya ninka maaliga ayaa halkaa geedka go-antooda loo dhig inta iyada oo siday ugu sugnaa dee iyadu waxa leeyahay fawaa'idu tijaara iyadu waxaan wax rugrug ku yimi maaha e waa wax halkaasu ninkan raasamaalkiisii uunu u keenaye intaasay geedka go-an ha u noqoto qiil baa wuxuu leeyahy maalu qiraadin ma waa maal qiraad faa'iidadani waxay ku timi dee ninkan caamilkan geedka soo iibiyey ariga soo iibiyey unbay ku timi sababteede meel kala kagma imano kaasina halkaasu milicsada wanaqsu nuqsaanta alxaasilu ee xasileey biruksi rakiisnimaya shaygii uu rakiisoobay maxsuubun min aribxi ribx ayaa laga xisaabay maamkana wixii suurtagal ah wa majbuurun bihi isaga ayaa lagu kabi wakadaa waxaa la mid a low talifa bacdu barkii hadduu dhintona waa kun biafatin dhibaa imtixaan uu ku dhinto aw qasbin ama dhicid aw sariqatin ama xadid bacda tasarufi lcaamili caamilku intuu ku tasarufay dibe filasax haddaan qabanno ee wain talifa hadduu dhintay qabla tasarufihi famin ra'si lmaali ay noqon filaas xeedaan qabanno nuqsaanta ku timi maalkii qiraadka rakiisnimo ama ceeb kaga timi masale qiimihiisi baa dhacay raasamaalkiiba waa la eego xoogay baa socday maxsuumun min aribxi nuqsaanta yani qiimo dhaca ku yimi waxa laga xisaabin ribxa intii suurtagal ah wamajbuurun bihi nusqaantaana ribxa ayaa lagu kabi ribxa ayaa lagu kabayaa curfiga ayaa sidaa keenaya oo masalan hadduu wakti waktiyada ka mida markaa ay alaabti intay qiimo dhacdo uu dabeetana raasamaalkii uu hoos u dhaco masalan boqol buu ahaa uu siddeetan tago dee hadhowta markaa faa'iidada kale ee la helo masalan waxaa la helay afartan faa'iida baa la helay dee la odhan maayo afartan baa ila raasimaalkii waa kii nusqaamay oo siddeetan buu tegey afartan baa faa'iiday inoo qaybiye horta waxaan labaatankan halkan naga buuxiye oo raasimaalkii intaynu buuxino aynu markaa intan kale ee dheeraadka aynu qaybsano wakadaa low talifa bacdu biaafatin haddii barhkii maalkii aafo ay ku dhacdo aafo samaawiya masalan wuu gubtayba ama daad baa qaadayba ow qasbin ama tuug waa la dhacay ow sariqati ama waa la xaday dee bedelkiisina lasoo qaadan kari waayo bedelna waa suurtogeli waay bacda tasarufi alcaamili arrinkaasina waxa weeye intuu caamilku ku tasarufu shaygii iibiyuu soo iibiyey ee meeshii wuxuu wadwaday weeye ribixa ayaa iyadana laga xisaabin filasaxi haddaan qabanno marka dee waxay la mid tahay untaa hore aynu sheegayna curfiga ayaa saakenaya aaniga wuxuu leeyay fil asaxi baynu leeyahay maya lagu xisaabin maayo buu leey waxa aafo samaawiya ku waa naqsi aan caamilka tasarufkiisa ku iman iyo tijaaradiisa toona laakiin tan ruksada masalan qiimo dhaca ku timi dee xagga ficilkiisaba loo tiirinaye tan shaqo kuma le buu isagu leeyahay wain talifa qabla tasarufihi lacagtii baa loo dhiibay iyadoo halkaa taallaa oo aan wuxuu iibiyey iyo wuxuu soo iibsaday midnaba aanay jirin ayaa balaaya ku dhacdo jiirba u soo dhaco dhowr midhoo doolara buu markaa iskaba liqayba fa min ra'si lmaali waxaa laga xisaabin markaa waxaa dhintay ra'sumaalke ribixa hadhow laga xisaabin maaye bacdamaaba isagoon tasarufin hadday waxaasi ku yimaadeen waxaa laga xisaabin ra'sumaashi fil asax haddaan qaban maxaa yaele caqdigiiyo dee camalkii kuma adkaanin taanigi wuxuu leeyahay dhinac kaluu iska taagayo maya ribaxaa laga xisaabin mar haddii uu ninkii caamilkaha gacanta ku dhigay walow waxbana yuu iibin waxna yuu soo iibsanayne maala qiraadin buu noqday mar hadduu maal qiraad noqdayna dee waa caynkaa shaqadiisu low talifa bacduhu baynu nidhi hadduu dhammaantii wada dhinto maxay xaaladiisu noqonaysaa waxay noqonaysaa inuu fasakmo qiraadkii dhammaantii ee waa markaa bacdigiisu uu fasakmo un الله أعلم في بيان أن القراض جائز من الطرفين فصل كان وحاوقن دي شيخه إنه إنه وعد أيه قراض فصدح دي قيبوضة إنه قيب إنه أحكامتا إنه يسوي كم دي أي قيب فلا جائز الطرفين إلا وضع ديناع بحق مالك أي حق عامل كبا إنه كبا نانتا أيه وحلقه ودونه وإنهين كرا أما وشوشين كرا iyo bal haddii labadooda caamilka iyo maaligaasi ay iskhilaafaan waxa ay axkaamteeda noqonayso likullin mid la arko waxa u sugnaaday faskhuhu inuu caqdigii fasakho walow maata axaduhumaa midkood hadduu dhinto ow ama junna uu waasho ow uqmi calayhi ama la miyir doolo miyir doorsoomo in fasakha caqdigii waa fasakhmaya waxa uu sheeku leeyahay waxa uu leeyahay mid la arko oo ninkii maaliga ahaa ee xoolaa lahaa iyo kii caamilka ahaa ee xoolaha ka shaqaynayay mid waliba wuxuu leeyahay fasku inuu caqdiga qiraadka inuu fasakhaa buu leeyahay xilliga uu doono iyadoo aanu kii kale la joogin raallina noqonin ayuu leeyahay inuu caqdigii intee inheeyo u dhammeeyo maxaa yeelay bilowga hore caqdigan khiraadka ee ninka inta xoolaa loo dhiibo oo la odhanayo ku shaqee intaas ayaanad leedahay wakaala ayuu ka dhigan yahay xagga dhammaadkiisana labu midunbuu ka noqonaya ama shirkuu noqonaya ama jucaaluu noqonaya labada caqdibana laba caqdi oo jaa-isa weeye haddii uu midkood dhinto caamilkii baa dhintay ama maaligii baa dhintay ow junna ama waa la waalayoo yani waa maskaxdiiba ilaahay waa ka qaaday oo qumiya calayhi ama waa la miyir dooriyey oo wuu miyir doorsoomay in fasakha aqdigaasi wuu fasakhmayaa oo waxau noqonayaa mid buray mid buray oo fasakhmay ayuu noqonayaa marka waxa un haddii masalan uu ninka maaligaahi dhinto ninkan caamilkaa unbaa dee xoolihii soo ururinayo oo lacagaynayo dabeetana sidaas ayuu warafadii dee ugu wareejinayaayo isaguna wixiisii uga qaadanaya wayalzamu waxaa ku waajibaya alcaamila caamilka waxaa ku waajibaya alistiifaau oofsasho iyo soo qaadiyo maalkii soo ururin idaa fasakha axaduhumaa markuu midkood fasakho wa tandiidu ra'silmaali raasumaalka lacagayntiisuna waajib ayay ku tahay in kaana hadduu yahay cardan badeeca hadduu yahay waqiila waxaa laa yalzamuhu ku waajibaya tandiidu lacagayni idaa lam yakun ribxun haddaan wax faa'iidaahi aanay jirin waxau sheekhu leeyahay ninka caamilka ah waxaa ku laasimayaa alistiifaa soo ururin macnaha maalkan qiraadka wixii dayn ka maqnaaye ee cid lagu lahaa inuu soo urudhiyo ayaa guudkiisa aday idaa fasakha axaduhumaa haddii uu midkood fasakho oo masalan ama isagii uu fasakho ninka caamilka ama maaligiiba uu fasaxo masalan shay buu iibiyey shaygii isagoon weli lacagtiisii aan qaadin ama aanay u wada dhammaystirmin ayuu isagii fasakhday ama ninkii maaligii ahbaa fasakhday waxaa markaa waajib ku noqonaysa ninka caamilka ah inuu isagu maalkaa waxaa maqan inuu soo xarayuu soo oofsado waxaa kaloo ku laasimaya tandiidu ra'silmaal ra-sumaalkana inuu lacageeyo ayaa waajib ku ah in kaana cardan hadduu badeeco yahay markan fasaqu dhacay hadduu badeeco yahay ama maalka rabixa ku jira ama yaanu ku jirin haddii maaligu uu sidaa doono in loo lacageeyo waa inuu usoo lacageeyaa wixiisii siday ahayd ugu soo celiyaa ama maalka faa'iidaha ku jirta ama yaana ku jirin be qiil baa wuxuu leeyahay laa yalzamuhu ninka caamilkaa kuma laasimayo atandiid inuu lacageeya idaa lam yakun ribxun haddii wax faa'iidey aanay meesha ku jirin oo ay hadda kala qaybsanayaanoo bersentajkii ay u kala qorshaysnaa aanay kala qaadanaynin waxba ninkan iyaanu soo lacagaynine alaabadiisa iyo wixiisaasuu ninkii ha ku siiyo ayuu isagu leeyahay wax faa'iidaa baan ku jirin wuxuu leeyahay qowlkaa horena maya ninkan mar haddii caqdigii u fasakhmay waxaa laga doonayaa waxaan sidii loogu dhiibay inuu u celiyey ayaa laga doonayaa ugu dhiibo walow istaradda hadduu ceshado almaaliku maaligiibaa bacdahu maalka barhkii ayuu ceshaday qabla duhuuri ribxin wa khusraanin intaan faa'iide iyo khasaara toona muuqanin ayuu ceshaday rajaca wuxuu noqonayaa raasulmaali raasumaalki ilal baaqiya horta inta baaqiga ayuu noqonayaa waxau sheekhu leeyahay masalan wuxuu ka hadlayaa halkan uu sheekhu inooga hadlayaa ninkii masalan caamilkaa ee xoolo loo dhiibay oo markii xoolihii loo dhiibee la yidhi shaqe adiguna intaas ayaad leedahay ayaa ninkii maaligahabaa wax la noqday oo xoolihii bardib ula noqday ama isagu dib u isticmaalay markaa saddex xaalo mid ayuunbaa ka soo baxaysaa inuu inta aan khasaare iyo faa'iida toona imanin inuu la noqday inuu intii faa'iida ay timid la noqday iyo intii khasaara yimi inuu la noqday saddexdaas ayay ayaa masala ka soo baxaya saddexda masalebana wuu inooga hadlayaa markaa wuxuu yidhi sheekhu haddii uu ninkii maaliga ahaa bacdahu maalkii barhkii ceshaday walow istarada almaaliku bacdahu maalkii uu ninka u dhiiburi ku shaqee ayuu barhkii ceshaday qabla duhuuri ribxin wa khusraanin iyadoon ribix faa'iide iyo khasaara toona muuqanin ayuu lacagtii bar ceshaday rajaca raasulmaali saara raasulmaali ila albaaqi raasumaalkii wuxuu u noqon ama wuxuu noqonayaa ila albaaqi inta soo hadhay intaa u ceshaday waxa ka soo hadhay ayuunbaa raasumaal noqonaya maxaa yeelay dee gacantiisa intaasunbuu ninkii kaga tegey waxay ka dhigan tahay isaga oo bilowgiiba intaa u dhiibay masalan ninka wuxuu u dhiibay kun dollar buu u dhiibay ka soo qaad ku shaqee buu yidhi ayadoo ninkii aanu waxbaba gelinin ama waxbuu geliyey weli aan waxba kala muuqanin in wax laga helayo iyo in lagu khasaarayo toona ayuu laba boqoloo dollar ka qaatay wuxuu leeyahay raasumaalkii wuxuu noqonaya un siddeed boqol unbuu noqonaya oo wuxuu ka dhigan yahay isagoo markii horeba u dhiibay siddeed boqol isagoo u dhiibay buu ka dhigan yahay taasi waa masalada horeo dhib male wain istaradda hadduu haddaba ceshado bacda ribxi ribix dabadii ayuu ceshaday falmustaraddu intan la ceshaday shaayicun wuxuu ku faafsan yahay ribxan wa ra'sa maalin wuxuu u qaybsan yahuu isugu jiraa faa'iide iyo ra'su maal mihaaluhu kaa mihaalkiisuna waxa weeye ra'sulmaali mi'atun ra'sumaalku waa boqol waalribxu cishruun faa'iidaduna waa labaatan wastaradda wuxuu ceshaday cishriina labaatan buu ceshaday faribxu haddaba ribxu sudusulmaali maalkood lix loo qaybiyey meeshii weeye fayakuunu wuxuu noqon almustaraddu ka la ceshaday sudusuhu suduskiisu wuxuu noqon min aribxi ribx ayuu noqon fayastaqiru waxa u sugmaya dabeed lilcaamili ninka caamilkaa waxa u sugmayaa almashruudu kii la shardiyey baa minhu kaa xaggiisa uga sugmaya wa baaqihii inta soo hadhayna min raasilmaali raasumaal bay noqon waxau sheekhu leeyahay haddii uu ceshado intay faa'iida timi ee faa'iida ay soo baxday ayaa wuxuu ceshaday maalkii barh ka mid a wuxuu leeyahay sheekhu intaa uu ceshaday falmustaraddu intaa oo la ceshaday ee ninkaa maaligi uu la noqday shaayicun ribxan wa ra'sa maalin wuxuu ku faafsayay wuu isugu jiraa ribix iyo ra'sumaal baa labadaba ku jira intaa ula noqday oo loogu qaybinayo uun waxay noqonaysaa uun faa'iidada iyo raasumaalka intaa uu la noqday ku jiraa waa nisbadii nisbadii hore ee ay nisbada ay faa'iidadu ay ka tahay ayuunbaa intana loogu qaybinayaa markaa wuu inoo mihaaliyo wuxuu yidhi mihaalkiisu waxa weeye raasumaalka ninka loo dhiibay waa boqol ka soo qaad boqol baa loo dhiibay wuu rogrogayoo labaatan kalaa ku biiroo labaatan buu ku helay isagoo boqol iyo labaatana oo labaatanna raasumaalkii yahay labaatanna faa'iidadii tahay ayaa wastaradda almaaliku min daalika cishriina labaatan buu qaatu la noqday muxuu noqonayaa bal haddaba horta waxaad isu nisbaysaa ribaxan la helay maalka nisbadee buu u taagan yahay nisbada boqol iyo labaatankani boqolkan marka loo eego maxay uga dhigan yihiin sudus weeyaan le'anna waxa weeye boqolku waa shan meeloodoo min labaatana labaatankanna uga waa lix meeloodoo min labaatana faribxu sudusulmaal ribxu marka waxa weeye labaatankaa la helay waa maalkii oo lix loo qaybiyey meeshii marka ay sidaa tahay ninkii muxuun qaatay labaatan buu qaatay labaatankaasi haddaba waxay noqonaysaa ribix iyo raasumaal bay isugu jirtaa nisbadii uu ribixu ka noqday maalka oo dhan halkanuu halkan intanuu la noqdayna nisbadii oo kaluunbaa ribix noqonaysaa fayakuunu lmustaraddu kaa markaa uu la noqday sudusuhu kaa suduskiisu labaatankaa suduskiisu min aribxi ribx ayuu noqon labaatankii uu la noqday saddex u qaybi waxaan leeyahy lix u qaybi lix marka loo qaybiyo masalan waxaa laga yaabaa dadku inaanay xisaabta wada aqoonin waaynu far waaweyn baynu ku dhigaynaa saddex lixaad waa imise sow siddeed iyo toban maaha saddex lixaad ee markaynu suduskooda markaynu suduskooda doonayno min sadde min mid inooga soo qaadoo saddex halkaa dhig waxa inoo soo hadhay laba laba inoo soo hadhay daraahimna inoogaba soo qaadoo laba inoo soo hadhay labadiina markaad dirhamkiiba saddexaad ka dhigto suduskiisi isna wuxuu noqonayaa uluثu dirham dirham saddex loo qaybiyey meeshii buu noqonayaa markaa muxuu noqonayaa labaatanka suduskooda wuxuu noqonayaa saddex dirham iyo dirham saddex loo qaybiyey meeshii saasuu noqonayaa labaatan markaad lix u qaybiso saddex meelood oo min lixa ka dhigo min miha ka soo qaado saddex bay noqonayaan labada soo hadhay ayagana dirhamkiiba saddex un ka dhig ila sudus baynu doonaynaaye dirham saddex loo qaybiyey meeshiisa thuluth maaha markaa wuxuu noqonayaa labaatankaa suduskoodu wuxuu noqonayaa saddex iyo dirham saddex loo qaybiyey meeshii saddex iyo thuluth buu noqonayaa halkaasaynu maraynaa waxaynu nidhi faribxu sudusulmaal markau boqol iyo labaa markuu boqol ahaa ribaxa ku soo kordhayna uu labaatan ahaa ninkina uu labaatan la noqday ribxi wuxuu noqday sudusulmaal sudus jamiic ilmaal maalka dhammaantii suduskii buu noqday fayakuunu lmustaraddu kaa la ceshaday labaatankaa uu ninku la noqday sudusuhu halkaasu maad ka bedeli fayakuunu lmustaraddu wuxuu noqon sudusuhu suduskiisu wuxuu noqon kaa la ceshay labaatanka suduskiisu oo aynu idhi waa saddex dirham iyo thuluth aynu bar maaha waa thuluth wuxuu noqonayaa min aribxi haddaba fa yastaqiru lilcaamili caamilkii waxaa u sugnaanayaa almashruudu minhu kii loo shardiyey waxaynu haddana ula imanaynaa ribxi sow saddex iyo thuluth muu noqonin waxaynu ula imanaynaa haddana muxuu caamil ku lahaa ka soo qaad caamilka markii horeba waxaa loo shardiyey nis nis baa loo shardiyey bal haddaba saddex iyo bar kala badh dirham halkaa dhig dirhamka labaadna ka dirham iyo dirham markaad halkaa dhigto dirhamka saddexaadna kala badh dirham iyo bar iyo dirham iyo bar soo maaha maxaa kale kuu yaalla isna hulusu dirham baa kuu yaalla markaa sow may hayn laba saddex dirham iyo iyo thuluthu dirham bay hayd dirhamkaana markaa thuluthkaana isna markaa laba kasii kala dhig sudusu dirham baa markaa soo baxaya sudusu dirhamkay waxay isugeysaa nisfu dirhamkii waxay noqonayaan markaa thulutha dirham dirham saddex loo qaybiyey labadii marka caamilkii wuxuu yeelanayaa markay u shardisnayd nis markay u shardisnayd wuxuu yeelanayaa dirham iyo dirham hulutaankii buu yeelanayaa aan halkaa ku yar celiyo bal mihaaluhu ra'sulmaali ra'sumaalku waxa weeye horta wuxuuna yidhi wain istaradda hadduu ceshado ninkii caami ninkii maalig ahaa bacda ribxi ayuu badh la noqday falmustaraddu kaa la ceshaday ee ninka maaligii uu la noqday shaa'icun wuxuu ku faafsanya oo u qeybsan yahay ribxan iyo wa ra'sa maalin intaa uu la noqday intii ribix muuqday dabadeed labadaasuu isugu jiraan mihaaluhuna waxa weeye ra'sulmaali mi'atun ra'sumaashu waa boqol wa ribxu cishruuna faa'iidada lahana waa labaatan wastaradda dabeedna wuxuu la noqday cishriina labaatan buu la noqday faribxu haddaba ribxu oo labaatankan la helayihi nisbada uu maalka u yahay sudusulmaal waa maalkii oo lix loo qaybiyey meesheed weeyaan labaatankaasi waa ribxii fayakuunu lmustaraddu kaa la ceshaday ee labaatankahay wuxuu noqonayaa sudusuhu suduskiisu wuxuu noqonayaa labaatanka suduskiisu oo aynu idhi waa saddex dirham iyo dirham saddex loo qaybiyey meeshii alaaatu daraahim wa huluth wuxuu noqonayaa min aribxi faa'iidadii buu ka mid noqon fa yastaqiru waxa u sugnaanaya markaa lilcaamili caamilkii waxa u sugnaanaya almashruudu kii la shardiyey minhu ribixa xaggiisa kii looga shardiyey ayaa uga sugmaya oo waxaynu idhi haddii caamilka nisfu ribxi loo shardiyey wuxuu yeelanayaa dirham wa huluthaan dirham wa huluthaanna wuxu ay ugu sugmayaan waxa weeye saddexda dirham markaad laba ka kala dhigtay dirhamna halkaa dhigtay dirhamna halkaa dhigto dirhamka saddexaadna aad kala badheed ku kala darto dirham iyo dirhamba halkaa yaal soo maaha thuluthu dirham baynu haynay thuluthu dirhamkiina kala qaybi oo sudus ka soo saar midba sudus ku dar markaad isu geyso nisfu dirham iyo sudusu dirham markaad isu geysana waxa soo baxaya ulusu dirham baa soo baxaya ee waxaan leeyahay uluaa dirham uluaa dirham dirham saddex loo qabiye labadii ayaa soo baxaya waxaan u malay inay dhowdhowdahay wa baaqiihi inta baaqiga ah inta baaqiga ee halkee ka baaqi ah ka baaqiya labaatankii marka intaa laga jaro oo imise noqonaysaa lix iyo toban iyo uluaan bay noqonaysaa marka lix iyo toban iyo uluaan bay noqonaysaa lix iyo toban iyo uluaankaasi min ra'si lmaal ra'sumaal buu noqonayaa maxaa markaa meeshii raasumaalkiina muxuu noqonayaa markuu labaatan la noqday raasumaalka markaa inoo soo hadhay ninkaasina ribixiisii intaana isna loo qoondeeyey saddex iyo siddeetan iyo ulus ayuu noqonayaa markaa raasumaalka wain istaradda radda hadduu ceshado bacda alkhusraani khasaaraa dabadii buu ceshaday falkhusraanu khasaaraha muwasacun waxaa loo qaybin almustaradi inta la ceshaday walbaaqi iyo inta soo hadhay oo falaa yalzamu ma waajibayo jabru xisati lmustaradi intaa la ceshaday qaybkiisu ma waajibayo in la kabaa intuu ceshaday khasaaraha ku hagaagay in la kabaa ma waajibayo low rabixa hadduu faa'iido bacda dalik intaa dabadeed miaaluu bu hi haddaba kana miaalkiisu almaalu miatun maalku waa boqol wlkhusraanu khasaaruhuna cishruuna labaatan baa khasaaray uma staradda wuxuu dabeedna ceshaday cishriina labaatan buu ceshaday fa rubcu lcishriina haddaba labaatan rubcoodu labaatan afar loo qaybiyey xisatu lmustaraddi inta la ceshaday qaybta kaga haagtay khasaarahay noqonaysaa wayacuudu ra'sulmaalina wuxuu noqon ilaa hamsatin wa sabciin shan iyo toddobaatan buu ra'sumaalkana u noqonaya waxa uu sheekhu leeyahay hadduu maalig ceshado maalka barhkii intii khasaare uu soo baxay iyadoo wixiiba la khasaarsan yahay ayuunburi waarba hadda waxoogayga dhib wuxuu malaa waaba soconayaaba gebigiisube khasaaraha yimi ee maalka ku yimi waxaa loo qaybin intanuu la la noqday iyo intan hadhay ayaa loo qaybinayaa marka ay sidaasi dhacday saa loogu qaybiyo inta uu ceshaday aslankeedaba hadduu maalka khasaare ku yimaado maalkaa qiraadka kadibna faa'iido la helo waxa la kabaa hortu khasaarihii baa la kabaa khasaari marka la kaba buuxsamo ayaa wixii ka dambeeya faa'iidaa la qaybsadaa marka wuxuu leeyahay intaa uu la noqday khasaaraheedii ayada ma kabmayo ee inta soo hadhay khasaaraha ku dhacay ayuunbaa hadhow la kabaya haddii faa'iida la helo low rabixa bacda dalik haddaba wuxuu yii mihaalkiisu waxa weeye boqol boqol baa ra'sumaalku ahaayoo la hayey khasaaraa ku dhacayoo labaatan buu noqday isagina wuxuu la noqday labaatan bal hortu marka ay masalan maalku boqol ahaaye labaatan khasaari ka baxeen maxaa soo hadhay siddeetan siddeetankii afar meelood oo islee ka dhigo min labaatan ah khasaarahan labaatankaa markaa u qaybi maxaa fuulaya labaatankiiba shan khasaara baa fuulaya rubc baa fuulaya markay sidaa tahay ayaa wuxuu idhi fa rubcu lcishriin labaatanka rubcoodu labaatankaasoo ah khasaari maalka ku wada dhacay rubcoodu xisatulmustaraddi intanuu la noqday ee labaatankanuu la noqday shan baa hortu qabatay khasaare ah oo wuxuu ka dhigan yahay ninki isagoo shan iyo labaatan la noqday shan iyo labaatan markuu la noqday labaatan buu la noqday ban labaatan baa khasaare ahayd labaatanna wuu la noqday aan dib idinku celiyo waxaynu nidhi maalku waa boqol labaatan khasaaraa baa yimi markay halkaa maraysay isagoo siddeetan ay marayso ayuu dabeedna toban la labaatan la noqday bal labaatankan khasaaraha ee marka hore siddeetan ka soo hadhay markaad u qaybiso labaatankiiba waxa qabanaya shan khasaaro ah markaa shan labaatankan uu la noqday shan khasaarabaa raacday markaa wuxuu ka dhigan yahay isagoo shan iyo labaatan la noqday haddaba wuxuu idhi wayacuudu bacda daalika ra'sulmaali ra'sumaalkii wuxuu noqonayaa ilaa khamsatin wa sabciin shan iyo toddobaatan buu noqonayaa sax kuma aha sidaa shan iyo toddobaatan ma noqonayo wuxuu noqonayaa maalku lixdan buu noqonayaa marka ay labaatanna ay khasaareen labaatanna uu la noqday lixdan buu noqonayaa ee wuxuu iminka u leeyahay shan iyo laba shan iyo toddobaatan ayuu ra'sumaalku noqonayaa wuxuu leeyahay ila waa kii ina soo yidhi falaa yalzamu jabru xisati lmustaradi low rabixa bacda dalik haddii faa'iido la helo ayaa shan iyo tobankan khasaare inta soo hadhay waa la kabayaa waxay soo gaadhaysaa shan iyo toddobaatan waxaan la kabaynin uun shantii isaga raacday ayuun baan la kabaynin isaga raacday ayuun baan la kabaynin oo masalan markii maalkii uu lixdan marayey ayuu iyo rogrogayoo labaatan kalea soo boodo maalkii siddeetan buu isa soo taagay waxaanu leenahay maxaa faa'iidaa imaka ah shan quraa faa'iida waayo waxaa la kabayaa shan iyo tobankaa ra-sumaalka ku dhacay khasaaraha baa la kabayaa lama kabayo labaatanka uu qaatay shanta raacday lama kabayo oo halkuu ina leeyahay falaa yalzamu jabru xisati lmustaradi low rabixa bacda dalik waa halkuu ina leeyahay wain istaradda hadduu ceshado bacda alkhusraani ayuu ceshaday maalka barhkii falkhusraanu muwasacun waxaa loo qaybin cala almustaradi iyo walbaaqi inta soo hadhay falaa yalzamu ma waajibayo markaa jabru xisati lmustaradi intaa la ceshaday xisadeeda khasaaraha kaga soo haagtay in la kaba ma waajibayso low rabixa bacda dalik intaa dabadeed haddii ribix iyo faa'iida la helo mihaaluhuna waxa weeye almaalu maalka raasumaalku miyatu waa boqol waalkhusraanu khasaaruhuna cishruuna waa labaatan uma intaa dabadeed istaradda wuxuu ceshaday maaliki cishriina labaatan fa rubculcishriina labaatanka haddaba khasaaraha ah oo afar loo qaybiyey meesheed oo shan ahi xisatulmustaraddi intii labaatankii uu la noqday xisadii iyo qaybta ay khasaaraha ka heshay weeye oo wuxuu ka dhiganyay isagoo shan iyo labaatan la noqday wayacuudu ra'sulmaali ra'sumaalkuna wuxuu noqon ilaa khamsatin wa sabciin ayuu noqon marka waxa weeye la kabo ee masalan hadhowta ay faa'iida soo baxdo ee shan iyo tobankaa la kabo ayuu ra'sumaalkii noqonayaa shan iyo toddobaatan inta kale aan la kabin dee wuxuu maalki inoo taagan yahay lixdan lixdan buu inoo taagan yahay wa yusadaqu lmaali caamilu caamilka ayaa loo rumayn biyamiinihi dhaardiisa fii qowlihi hadalkiisa uli lam arbax xabad faa'iidaaba ma helin oo ama wuxuu lam arbax ilaa kadaa kaa mooyaane wax kale ma helin oo ama ishtaraytu hadaa shaygan lilqiraadi baan u sabiye oo ama lii aniga ayaa soo iibsaday oo ama lam tanhanii imaad diidin can shiraa'i kadaa shayga iibkiisa imaad diidin buu yidhi wa fii qadri ra'silmaalina isaga ayaa loogu rumayn wa dacwo talafi dhimasho sheegishadeedna isagaa loogu rumayn wakadaa dacwo raddi celin sheegishadeedna isagaa loogu rumayn fil asaxi asax haddaynu qabanno waxa uu leeyahay sheekhu waa baabka fasalka intiisii labaad waa iyadoo ay isqabtaan ninkii xoolaa lahaa iyo ninkii loo dhiibay ninkii waxay isku qabteen faa'iidadiiyo wixii markaa ninkii caamilkaabaa wuxuu le wax alla wax faa'iidaahoo la helay ma jirto khasaare mooyaane ama khasaarana ma iman faa'iidana ma iman ama wuxuu uhi lam arbax ilaa kadaa waxaa yarun baan helay mar haddii ay sidaa tahay oo u leeyahay caamilkii shaynaba faa'iido ma noqon ama uu leeyahay tobankaa ama labaatankaa ama boqolkaasunbaa faa'iido noqday isagoo unbaa la odhan ku dhaaro oo loo rumaynayaa dabeed camalan bilasli dee inaan waxba la helin waa asal